muuqaalkan waxaa uu naga soo gaaray hooyo wasaare xasan cumar iyo hooyo ambiye xasan cumar iyo abti cabdulaahi xasan cumar iyo abti axmed xasan cumar cabdifataax abshir aadan iyo axmed abshir aadan iyo cabdulaahi dubbad sharmaarke alcadaala iyo ciise axmed aadan faratool iyo waxay yidhahdeen xasan cabdisamed aadan iyo ugu dambaysta iid cusmaan siciid dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin iyagoo kala jooga soomaaliya iyo dunida dacaladeeda inay hambalyo gaarsiiyaan aabo xuseen cabdisamed aadan iyo hooyo shamso abshir aadan oo gabar ay ugu dhalatay degmada beled xaawo waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey ilaan xuseen cabdisamed allah ka dhigo tii soo weynaata oo dalkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeedba waxtarta aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa gobolka gedo intaanan soo dhaafin beled xaawaad joogta anigana baar dheeran usoo tallaabaya dhambaal qurux badan ayaa naga soo gaaray dadka dirayana waxa ay kale yihiin hooyo nuurto sanweyne keerow iyo abe xasan ibraahim iyo sidoo kale ayeeyo faadumo keerow kuulow iyo abti cabdulqaadir sanweyne keerow iyo raxmo xuseen xasan iyo xabiibo sanweyne kerow iyo maxamed sanweyne kerow iyo maxamuud sanweyne kerow waa dhammaan ilmo sanweyne kerow iisha ku jirta iimaan kerow iyo xamsa ukure aadan iyo faadumo dhaayow aadan nuurto sanweyne kerow iyo mursal xuseen xasan iyo aamino mukhtaar sanweyne iyo seynab cabdulqaadir sanweyne iyo kaltuuma sanweyne kerow dhammaan dadkani waxay kala joogaan degmooyinka baardheere iyo sidoo kale hureena afgooye muqdisho iyo sidoo kale baraawe waxaanay halkan tahaniyad aroos uga dirayaan maxamed nuur xasan ibraahim iyo xabiibo macalin xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada baardheer ee gobolka gedo shan iyo tobankii bishan waxaana ay leeyihiin ilaahay ha ka dhigo kuwii isku waara kalana helo ubad khayr qaba aamiin dhambaalkan wuxuu nooga yimid mahad geele cabdulle iyo xuseen axmed geele iyo cabdirasaaq axmed geele iyo ubax axmed geele xaliimo axmed geele abwaan mahad weyl warsame iyo cabdulaahi xirsi cali wadani iyo maryama maxamed diiriye iyo naciimo muuse faarax deeq sheekh warsame iyo maxamed cabdi sugule iyo cali aadan warsame keynaan luwiqan iyo cabdiqaadir cabdisalaam xaashi aamine axmed geele iyo xuseen cabdulaahi warsame iyo ugu dambaysta deeqase dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya dunida dacaladeeda waxayna hambalyo gaarsiinayaan keef cabdikariim faarax iyo saygeeda xasan sambuur geele oo waxa ay yidhaahdeen arooskooda uu ka qabsoomay caabud waaq gaar ahaan xaafadda ubax waxaana ay leeyihiin isku waara ee banaheydin kala siiyo owlaad qeyrqabta aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaal gaaban oo qurux badan ayaan gacanta ku hayaa markana marka hore baa layidhi aad baan idiin salaamayaa caashacuudi ibraahim daandire waa tahay salaantaasi culus ibraahimna waa inaan guddoonnaa mid lamidan hawadaan u maraynaynaa marka xiga baa layidhi hambaliyadan waxaa diraya dadka kale ah mustafa maxamed weris waa mustafa kiko salaantan isagaa soo dira ibraahimna mustafa kiko waa salaamayna annagana sidoo kale waxaa dhambaalka kula jira xasan aadan samater dhambaalkan waa laga buuxa ibraahim oo hoostu soo gala uu noo soo dhuuntay khadra daahir cigaa ku jirta amine cabdulaahi xirsia ku jirta khadiijo maxamuud yuusuf qalanjo hibe maxamed hibe nuura axmed cali cigaal maxamed aadan dacar cabdi aadan cabdiqays seynab ciga maxamed iyo aadan cabdi gudcur malaha inta barnaamijkan ibraahimow sanooyinkan wadne malaha dhambaal fanaaniintii waaweynaa waaye ay ku midaysan yihiin malaha weli nama soo gaarin waa tahay bal yaa maanta duulaankan uu ku socdaa dhambaalkan culus loo dirayaa dhambaal waxay u dirayaan baa layidhi dhammaan fanaaniintan waaweyn cabdiqani axmed nadiif iyo xamda baashe shukri oo meherkooda uu saddex iyo tobankii bishan februari uu ka dhacay magaalada burco waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqda labadii isku waara ee ubad khayr qabana kala hela waxaanan u soo xulaynaa baa layidhi heestan aroos ee uu ku luuqaynayo fanaanka c d cali winkey
waa lagu qanco qararkoo dhan iyo labadooda qoy way qaabileen oo qaayibeen way qaabileen oo qaayibeen way isu qalmaan waa lagu qanco bararkoo dhan iyo labadooda qoy way qaabileen oo qaayibeen way qaabileen oo qaayibeen qaaba guur qasdigiisa guur qarankoo tirmiyo waa qayr iyo wanaag qabanqaaba guur qasdigiisa guur qarankoo tirmiyo waa qayr waa qayr iyo wanaag waa qayr waa qayr iyo wanaag qabanqaaba guur qasdigiisa guur qarankoo tirmiyo waa qayr iyo wanaag qabanqaaba guur qasdigiisa guur qarankoo tirmiyo waa qayr waa qayr iyo wanaag waa qayr waa qayr iyo wanaag aalida haween qurux loo qiriyo qalanjada aslo aalida haween qurux loo qiriyo kumanaa naftaba ay qaybsadeen وقشوعنا يارسكي قرنقا وقوقاتي لو قوري نقي وقوقاتي لو قوري نقي ومنا نقضى أي قيب سدين وقشوعنا يارسكي قرنقا وقوقاتي لو قوري نقي ugu qaatay ee loo quuray noqoy qabanqaaba guur qaftigiisa guur qarankoo tirmiyo waa qayr iyo wanaag qabanqaaba guur qaftigiisa guur qarankoo tirmiyo waa qayr waa qayr iyo wanaag waa qayr waa qayr iyo wanaag qabanqaaba guur qasdigiisa guur qarankoo tirmiyo waa qayr iyo wanaag qabanqaaba guur qasdigiisa guur qarankoo tirmiyo waa qayr waa qayr iyo wanaag waa qayr waa qayr iyo wanaag
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray waa dhambaal gaaban oo qurux badan dhambaalada quruxda badan toddobaadkan gacantayda nasiib u lahaa ibraahim waa tahay laakiin kuwaagama arkay ogow hambalyadan waxaa diraya baa la yidhi hana dacali yuusuf iyo sacad maxamed sheekh axmed iyo faadimo cali cabdiraxmaan iyo guudo ibraahim isaaq iyo yarow ibraahim isaaq iyo zakariya sacad maxamed sheekh axmed iyo aadan sacad maxamed sheekh axmed iyo yaxya sacad maxamed sheekh axmed iyo mataanaha baa la yidhi sahaam iyo sumaya sacad maxamed sheekh aadan iyo suday sacad maxamed sheekh aadan iyo ugu dambeyntii salmaan sacad sheekh aadan dhammaantood waxay hambaliyo dhalasho ah u dirayaan boqorka baa la yidhi xasan yarow iyo boqorada baa la yidhi waa laisla ekeysiiyey muumina ibraahim isaaq oo mataano ay ugu dhasheen baa la yidhi magaalada minneabolis ee gobolka minnesota labaatankii bishii january aanu soo dhaafinay sanadkan laba kun iyo labaatan mataanahaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi hanad iyo xanaan marka waxaan u gartay waa wiil iyo gabar waa hanad iyo xanaan arrinta cajiibka ah baa layidhi ibraahino ee dhambaalkan uu leeyahay waxay tahay baa la yidhi muumina iyo xasan oo ay u dhasheen labadan mataanaha ah waa mataano haddana labadooda mataano ay dhaleen baa layidhi waa tahay mataano mataano sii dhale waa tahay soo weynaada ayaan leeyahay oo noqda kuwii dalkooda dadkooda iyo diintooda wax wanaagsan u tara aamin
بدي عشق وبالهولي بدي عشق وبالهو مبروكني وبالريسة وشركي وبدي لقب وحسميو بوكسي كاري وعلي بوشي
dhambaalkan wuxuu noogu yimid aabe cabdiraxmaan maxamuud caali dhunkaal iyo hooyo xaliime cabdi axmed iyo xaawo cabdiraxmaan maxamuud iyo ikraan cabdiraxmaan maxamuud iimaan cabdiraxmaan maxamuud jawaahir cabdiraxmaan maxamuud iyo siciid cabdiraxmaan maxamuud iyo hooyo faadumo axmed xirse iyo carruurteeda zahre axmed xirse iyo carruurteeda iyo aabe maxamuud axmed oday xaaskiisa iyo carruurtooda waxay kala joogaan soomaaliya ethoobiya sweden iyo holland waxaanay taanid u dirayaan maxamuud cabdiraxmaan maxamuud maxamuud dhunkaal iyo aamine maxamuud axmed oday oo wiil uu ugu dhashay garowe saddex iyo tobankii bishan waxaana ay leeyihiin ducadu waa caashicuud wiilkaas maxaa ugu ducaynaysaa caasha allaha ka dhigo midkii soo weynaada ee wanaagsanaada ee soo kora ee kaalin qaada waa tahay dhambaal qurux badan ayaan hayaa waa tahay heese dhinacaagaan ka sugi doonaa aniga iyo dhegeystayaashaba hooyo nuur toosan weyne kerow aabe xasan ibraahim basuke baa la yidhi iyo ayeeyo faadumo kerow kuulow iyo abti cabdulqaadir sanweyne kerow iyo raxmo xuseen xasan iyo xabiibo sanweyne kerow waa dhammaan ilmo sanweyne kerow iishaa ku jirta maxamuudaa ku jira maxamedaa ku jira xabiibo iyo sidoo kale xamse ukure aadan iyo faadumo dhaayow aadan iyo nuurto sanweyne kerow iyo mursal xuseen xasan iyo aamino mukhtaar sanweyne iyo waa saynab cabdulqaadir sanweyne iyo kaltuuma sanweyne kerow dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalooyinka baardheere hurena baa la yidhi hurena waa magaalo igu cusub iyo sidoo kale afgooye muqdisho iyo baraawe waxay halkan tahaniyad aroos uga dirayaan maxamed nuur xasan ibraahim iyo xabiibo macalin xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gedo shan iyo tobankii bishan waxay leeyihiin ilaahay ka dhigo kuwii isku waara kalana helo ubad khayr qaba aamiin heesta kale dhegeystayaashan oo cayaarayna waa dareeraha dhiigga waxaa wada jir ugu luqaynayaa amiin diini iyo wardahabi qofnama ruxdee waxda horta dareenka jidhka xidhiirsan inaad degatahay rumayso ay rumayso dareenka jidhka xidhiirsan inaad deganta ay rumayso ay rumayso
dareeraha dhiigayo kadiyoomankada xusha wadnaha deris baad la tahay la tahay diyoomankada xusha wadnaha deris baad la tahay la tahay
nidan kuilda hogsaday nafta kugu dirsatay hadmaan degal roob heliyo kalkeena ku
midkaan midkaan ragga ka doortayo lawadii qalbigaygiyo inaan kula dadabgeliyo diyaar waan wahayaro diyaar waan wahayaro
midaan ku intoo hogsaday nafta kugu dirsatay hadmaan degal roob heliyo dalkeena ku aqalgalnahaa
midkaan midkaan ragga ka doortayo lawadii qalbigaygiyo inaan kula dadabgeliyo diyaar waan wahayaro diyaar waan wahayaro
kabbara noloshayda deeqa dugsiga gobanimo wanaagsan ayaan hablakaaga doorsay uuna doorsay dugsiga kobani waa wanaagsan ayaan hablakaaga doorsay baaya doortay
haldoordhaba geesi jira waqiyo xubbigan helo dankarada noloshayda hagaa i hagaa haldoordhaba geesi jira waqiyo xubbigan helo dankarada noloshayda hagaa i hagaa
midkaan ku into hogsaday nafta kugu dirsatee hagmaan degal roob heliyo dadkeena ku aqali galnaha
midkaan midkaan raggaan ka doortayo dhawadii qalbigaygiyo inaan kula dadab geliyo diyaar waan wahayaro diyaar waan wahayaro
midtaan ku into hogsaday nafta kugu dirsatee hadmaan degal roob heliyo dadkeena ku aqali galnaha
midkaan midkaan raggaan ka doortayo dhawadii qalbigaygiyo inaan kula dadab geliyo diyaar waan wahayaro diyaar waan wahayaro
waa tahay dhinaca dhambaalada mar kale haddaan jaleecno ibraahim oo dhambaalkan waxau naga soo gaaray tahaniyad dhalasho farxadle ayaa marka hore ciwaan lagaga soo dhigay ilyaas cali isaaq baa dadka diraya ugu horeeya aadan cali isaaqna uu ku jiraa waa dhammaan ilmo cali isaaq faysala ku jira jacfar iyo luqmaan iyo aamina iyo wiilo iyo xawo cabdi maxamed iyo abo cali isaaq iyo yaasiin ibraahim iyo nasro caynab iyo sidoo kale abwaan sanyare baa la yiri iyo sulaymaan sheekh xasan geedi iyo salmo maxamed cabdulaahi dhammaan dadkani waxay tahani dhalasho u dirayaan bashiir cali isaaq iyo afadiisa baa la yiri nasteexo maxamed cali oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga dhagaxley ee ku taala dhadhaab kenya sagaal iyo tobankii bishan aanu ku jirno februari ee sanadka laba kun iyo labaatan wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yiri maxamed nuur bashiir cali isaaq ducada waa dhankiina waa tahay maxamed oo ku dhashay xerada qaxootiga dhagaxley allah ka dhiga midkii soo weynaada ee kora ee kaalin qaada aamiin dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda wuxuu naga soo gaaray maxamed abuukar axmed cabdulaahi maxamed ciise iyo yuusuf maxamuud aadan iyo hane cabdulaahi cali faadumo daahir axmed iyo cabdicasiis abuukar axmed caaisho abuukar axmed qadar abuukar axmed asmo abuukar axmed deeqo ismaaciil xaaji maxamed iyo yusra axmed jaamac iyo xuseen maxamed guuleed iyo liibaan maxamed shirwac ugaas xasan bashiir saciid iyo waxay yidhaahdeen idil yaasiin xasan iyo ugu dambaysta iyo idil yaasiin xasan waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay taanid gaarsiiyaan faa'iise axmed jaamac iyo waxay yidhahdeen mukhtaar abuukar axmed oo gabar ay ugu dhalatay nairobi waxaanay leeyihiin allah ka dhegatiisuu weynaato oo waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta aamin ayaan leenahay anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ibraahim oo dhegeystayaasha aan uga tegayno bal noo soo qabo waxaan dhegeystayaashana u soo qabanaynaa caasho heestaalku dhiggeedu yahay cadka qirashadiisu haye
waa la waayo qofkii raajaceyl ay ahaayo haye maxaa tiri waxaan maqli jiray codkaasi looma dhama haye jacayl la qirtaa la waayey qofkii raajaceyl ay ahaayo adaana ku jeclaha waa laleeyahay laad waa tahay intaana mowqifkayga soo bandhigin dhegeystayaashan jawaabtaas u daynaya ibraahim ow yaa ku luqaynayo alagsan cabdi naasir ayaa qaadaysa iyada ayaanan dhegeystayaasha uga tegaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan ay wadajiranta kugu soo jeedanayaan caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono haddii alla idma sidaas iyo nabadgelyo
kudhani kudhani rabtaay unaa kuu qaban jacay وقد تناولنا جميع قوتك قدامي قدامي ربطاي وناكو قبض شعير رفاقتنا وذا كان يوم وذكري رفاقتنا وذا كان يوم وذكري qalbigan kalgacaylkan degay qofkaan calmadeen ku beeray ummaadintaan u tago untiya nabarada jacayladka qirashadiisu adka adka qirashadiisu qalbigan kalgacaylkan degay qofkaan calmadeen ku beeray ummaadintaan u tago untiya nabarada jacaylodka qirashadiisu adka adka qirashadiisu anuu qaba nabar jacayl haddana qari inan idha uno anuu qaba nabar jacayl haddana qari inan idha waxbaa ku qasbaya naftayda waxbaa ku qasbaya naftayda waxba ku qasbaya naftayda waxba ku qasbaya naftayda anuu qaba nabar jacayl haddana qari inan idha uno anuu qaba nabar jacayl haddana qari inan idha waxbaa ku qasbaya naftayda waxbaa ku qasbaya naftayda waxba ku qasbaya naftayda waxba ku qasbaya naftayda anuu qaba nabar jacayl haddana qari inan idha anuu qaba nabar jacayl haddana qari inan idha waxbaa ku qasbaya naftayda waxbaa ku qasbaya naftayda waxba ku qasbaya naftayda waxba ku qasbaya naftayda
anoo qabo nabar jacayl haddana inaan qari idhaahdo waxbaa ku qasbaya nafteyda